waa nasiib darro cusub oo ku soo korortay geyiga soomaaliyeed meeshaas dad horaa ku dhintay ciidamada somalilan baana ku laayey waxaan filaynay niyad sami sidii hadalkii maalin hore loo sheegay in meeshaas ay lasoo afjaro oo baraagaha laga damcay in laga qodo sida aanu annaguba yeelno intaa la xabaalo aan cidina ku harin ciidanka somalilan isaga noqdo dadka halkaa wada degan aan fidman la dhex dhigin laakiin nasiib xumo wasiirada reer puntland oo degaanka ku sugan degaankaasuna degaan reer puntland uu yahay waxay noo sheegeen in dagaalkaas loo adeegsaday hubka culculus oo b m iyo taangiyaal iyo bebe xasuuqna laga geystay halkaas aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa waana ceebaynaynaa waxaanu ku baaqaynaynaa in caqligu shaqeeyo oo degaankaas ay ka baxaan ciidamada somalilan laakiin madaxweyne intii hadda arrintan ay soo noqnoqonaysay maamulka puntland dhowr jeer ayuu cambaarayn soo jeediyey marka laga yimaado cambaaraynta maxay tahay waxa kale u qorshaysan puntland sida aanu horeba ugu baaqnay geyiga soomaaliyeed nabad baan ka rabnay waxaan kaloo ka rabnay labada degaan oo deriska ah oo la yidhaahdo labada degaan oo nabadda ah oo soomaaliya la yidhaahdo in ay magacyo kasta ha kala lahaadeene inay nabad ku wada noolaadaan haddii maamul cusub oo ra'yida ou majaraha qabtay inuu dhaamo kii ka horreeyey oo baaqyadayadii nabadeed iyo wixii aanu soo jeedinayna ay ka soo jawaabaan oo ay isaga baxaan degaankan kale oo la ascaano haddiise au halku au sii maraayo hadda in buuhoodle dadkeedii la xasuuqay degaankaasna in la qabsado halis la geliyey annagu faraha ka laaban mayno waana daafacaynaa dalka iyaga mana doonayno in cidi intay ku soo duusho ay qabsato wixii cirib dammeed xumo ka yimaada dagaalka sokeeye oo maanta halkaa laga abaabulina ciddii ka soo shaqaysa baa mas-uul ka noqonaysa dhowr jeer oo hore labada maamul waa somalilan iyo puntland mas-uuliyiintooda sare waxay aada uga hadlayeen in la sameeyo iskaashi xagga ammaanka ku saabsan xagga ganacsiga iyo soo dhoweynta labada maamul waxaad se moodaa in arrintii ay faraha kasii baxayso xaggee marka arrintu iska dhaafsanta arrintu waxay iska dhaafsantahay horta dadka reer puntland iyo dadka somalilan ganacsigu waa socdaa dadku waa isdhex maraa magaaladan garowey yimaadaan hargeysaa la tagaa boosaa la tagaa berberaa la tagaa dadka waxma dhex yaalin laakiin arrintan dhalanteedka ah oo xuduud beeneed ingiliis lagu raadinayo ictiraaf anigu meeluu jiro aanan garanayn ragga wada oo awalna lahaa taariikh hore oo ah dagaal sokeeya inay ka qayb qaataan ayaa waxay yihiin dadka rabshada wada oo doonaya inay rabshadaas ay kaga helaan macaash aan meesha ku jirin laakiin waxa meesha jiraa waxa weeye buurtaas al-shabaab ku jira taakulay ama buuhoodla ku soo duul ama laascaano culays ciidan keen waxa weeye degaanka soomaaliyeed waa la kala leeyahay dadku wuxuu kala leeyahay hadday dhulbeeree tahay nin wala beertiis hadday degaan tahayna waxaa lagu kala leeyahay beelo ninkii isagu dhuldurugsi doonaya ama xuduudyo aan jirin ku indacoonaya oo ku raadinaya de waxay la tahay inay kuwaas ay yihiin fidmada kuwa wada oo waxaan meeshaan gelin soo gelinaya laakiin mas-uuliyiin sare oo ka tirsan somalilan wasiirka arrimaha gudaha uu ka mid yahay madaxweynaha ruuxiisa uu soo qaaday marar badan waxay ahayd in maamulka puntland uu lug fiican ku lahaa bilowgii rabshadaha ka taagan kalshaale annaga dagaalkaas kuma aanaan lug lahayn mana aanaan bilaabin wasiirro waa u diray xaaladda soo qiimeeyey abaaraha jira iyo abaarahaasba waana ka hadleen meediyaday ka hadleen waana ka xumahay haddii madaxweynuhu hadal aan meesha soo geli karin ou yiri oo dhiirigeliyey dad qabaa'il ah inay fidmo galaan iyo ciidamadii uu dalbaday inay dagaal galaan wasiirka arrimaha gudaha gaboose ninnan kuma noqdo dad fidmo oo walo kagama qayb galo waxa uu maanti dhoweed ku hadlaayey oo burco kaga hadlaayey oo u lahaa xuduudka iyagu waa garow agtiisana anu waxaan leeyahay iska hadlow inaygar waa markii saddexaad oo dagaal noocana uu ka dhaco buuhoodle agaarkeeda weliba kalshaale intaan waxaad ku haysaan xasuuq baa jira dadkiibaad beebe iyo taangi la dulmariyey maxaad marka u sheegi kartaa dadka hadda ku dhegeysanaya annagu waxaan u sheegi karaa dadkana dhegeysanaya annagu waxaanu nahay dad nabadda raba mar kasta laakiin haddii nabaddii la diiday haddii tan kalena waa naqaanaa oo dadka iyaga cidlo intaan uga tagno la xasuuqi maayo waa daafacaynaa si rasmigaan u daafacayna arrintaas marka intaan loo gudbin colaadan hadda aad ka hadlayso marna ma isla soo qaadeen madaxda sare ee somalilan gaar ahaan silaanyo kale toos uma aanaan wada hadlin arrintan colaadan intay dhibilaabatay laakiin waxaa jira waan waan wada hadal iyo dhexgal ay waday igad oo labada iyaduba aan aqbalay waxaad moodaa marka in wixii wanaag ahaaba dhinac layska dhigay oo dhinac xumaanta lagu ordaayo colaadihii iyo eedihii hore hadeedo maamuladii hore oo dalkan baabiyey looga tirsanayey raggii ka tirsanayey oo haddeer iyagu meel walba dacwado xataa ka wada madaxdii waayadaas waday oo amerika aan ka warhayno maxamed cali samantar wixii iyagu ka cabanayeen hadday hadda dadku sameeyaan haddee waxay la tahay af iyo adin aan iswaafaqsanin baa meesha yaalla ugudambaynta marka madaxweyne maxaa arrintan lagu xallin karaa baad isleedahay waxaa lagu xallin karaa sida annagu aanu ku dhawaaqnay wax badan inay somalilan dhagaheedu u furmaan ay yeelaan oo ciidamadooda ay dagaalka ka joojiyaan deegaanka reer puntland oo buhoodle baraagaha meesha la sheegana siday u sheegaan xabaalaan ciidamadoodana ka qaataan isla markaasna ay ka saaraan ciidankooda magaalada laascaano oo hadda ciidamada badan ay ku soo gureen waxaan kaloon weli ku celinayaa mar kale inay weli taakuleeyaan oo dib ugu soo ceshaan haraagii ka yaacay buuraha golis oo dib ugu soo noqday haddiise arrintaas iyo waxaannu adduunyadana maqashiinay iyagana uga dignay ee dhagaal ka furaystaan haddee waxay la tahay meesha loo socdo waa la garanayaa in faraha layskashaday noqonaysaa annaguna qaybtaydan ka qaadanayno